haweenkan oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka ganacsada noocyada kala duwan ee khudaarta iyagoo ku iibiya suuqa ugu weyn ee magaaladaasi kaasi oo lagu gado dalagyada kasoo goa beeraha haweenka ayaa noloshooda ka maareeya ganacsigan iyagoo khudaarta laga keeno beeraha soo iibsada si ay bulshada uga sii iibsadaan islamarkaasina ay uga helaan faa-iidooyin haddaba qaar ka mid ah haweenka ka ganacsada khudaarta ee magaalada beledweyne ayaa ka waramay qaabka ay khudaarta uga ganacsadaan iyo sidoo kaleeto caqabadaha ay kala kulmaan dad badanaa ku dhiirigeliyey dad badanaa iri insha allah bismillaahi kariim xooggiina maala waxba ku weymaysiine suuqan isbeddel badan uu leeyahay mar khudaartu way raqiistaa mar way qaalowdaa mar biyobaxa iska imaanayso xilliyada roobkana xoogaa ay caqabada ku yimaado khudaartiyo biyoodo wixiiyo roobkii isbedelo isbeddelkiisu waa badan yahay caqabadda suuqan biyobaxadaa noogu daran xilliga biyobaxada ayaa noogu daran iyadoo khudaartii noo socoto ama aanba si fiican u deganaayo biyobaxada timaadaa barbaleenka inta ugu badan nagu dhashay intaas waaye khudaarta waxaa kaloo caqabadahay leedahay adigoo maanta qaali kusoo qaadaa laga yaabaa berri inay mid raqiisa ka daba timaado waxaa laga yaabaa inay maalintaas haddana kuu sii qaraxdo waa isdaba joog waaye adiga sida adduunku isku daba joogo ayada shaqada suuqaana isku daba joogtaa khudaarta waxay uga duwan tahay ganacsiyada kaleeto waa wax daruuriyo qotol daruuri aan laga maarmin waayo oo maalin walba laguu soo doonayo maalin walba qofkii shalay khudaar qaatay maantana waa u baahan yahay waa kuu soo doonayaa haddii kuu baxda intifaaceedu maasha allah aad u badan yahay waxaan ku jiraa oo la eg sideed sano waxaan ugu maareeyaa marne mar warqiisaa la kulmaa mar qaaliyaan la kulmaa ilaahay kuma qaadaanaa tahee mar xilligii roobabka mar way go'ey mar way imaaney markaan helnana oon helnana khudaarta waa iska gadgadanaa markaan waaynina basal iyo barandhaa iska gataa waxaa iigu saameyn badnaa yaanyo iyo barandho oo igu go'o wallaahi adiga muddo waxaa laga joogaa laba sano camal eh bismillahi raxmaan raxiim barandho waxaa igu go'deen afar kiish aa iigu badneed oo min boqol doolar eh afar boqol oo doolar oo waxaa iga noqotay go'go iyo qash yaanyana soddon caagaa iigu badneed oo min toban iyo laba doolar ka qaaday